taliyaha ciidamada badda puntland admiraal cabdirasaaq diiriye faarax ayaa v o a u sheegay in ciidamada badda puntland uu ka dhintay hal askari mid kalena uu ka dhaawacmay habeennimadii xalay kadib markii ay rasaas iyo iskacaabin kala kulmeen kooxo tahriibinayay dad ka badan saddex boqol oo qof oo isugu jira soomaali iyo etoobiyaan kuwaas oo ka dhoofayay xeebta ceelaayo oo qiyaastii magaalada boosaaso u jirta soddon kilomitir xalayto markay saacaddu ahayd tobankii habeenimo ayaa aan helnay information ah in ka baxayso saddex duumood oo tahriib ah inay ka baxayaan meesha layaa celaayo halkaasna ay diyaar ku yihiin saddex boqol iyo lixdan qof oo isugu jira etoobiyaan iyo soomaali hawshaasi waa howlaha ciidanka badda puntland uu xilsaaran yahay annagoo waajibaadkanaga gudanayna ayaanu halkaasi ka dhaqaaqnay waxaana gaarnay afar saac iyo bar shan saac iyo bar markay ahayd waxaan anigu si toosa oola hadlay ninka taliyaha saldhiga ka ah meeshaas xagga booliiska waxaana u sheegay ciidankaasi inay u socdaan hawshaas sidaa daraaddeed uu caawiyo wuxuuna ii sheegay ninkaasu in uu ay khalad tahayba ciidankaasi inuu meesha imaado hawshaana ay ka qabtaan waxaan u sheegay inuu ciidankaa nabadgeliyo nasiib darro ma aanu samaynin ninkaasu taliyaha ciidamada badda puntland ayaa sheegay in ay soo qabteen soddon iyo laba qof oo soomaali tahriibayaal ah iyo afar iyo toban uu ku jiro taliyihii saldhigga ceelaayo oo uu ku eedeeyey inuu ka dameeyey weerarka iyo arrinka tahriibta laakiin waxaa jirta afar iyo toban qof oo uu ku jiro ninkii meeshaasi taliya saldhiga ka ahaa iyo raggii kale oo dagaalamayey baan soo qabanay hubkuna waxaa weeyaan waa afar qori baan kusoo qabanay saddexdii doomiyada tahriibta ahaa oo qaadi lahaa yeman gelin lahaa waan soo qabanay waxaan soo qabanay matooro waxaan soo qabanay shidaalkii ay ku bixi lahaayeen oo dhowr iyo toban fuustaa waxaan soo qabanay dadkii ay qaadi lahaayeen qayb ka mid ah maxaa soo gaaray dadka annagu wax dhimashadamaanan arag wax dhaawac maan arag ciddii haysana way keeni kartaa uu baarsiinkuna wuu socdaa kama hordhacayo kula magacayga waxaa la yidhahdaa axmed maxmed habeennimadii xalay koob iyo tobankii habeenimo saacaddu markay ahayd baa ciidamada badda puntland oo la yidhaahdo b m b f waxay magaalada xeelaayo ka soo galeen laba dhinac dhinaca badda iyo dhinaca beriga iyagoo aada u hubaysan kadibna waxay tageen meesha saxiimadaha magaalada ay oolaayeen halkaas ay tabcaynay saxiimadihii meeshaas oolaa ay ka haystaan kadibna raggii saxiimadaha lahaa ayaa xabadeeyey xabadda haddii la isdhaafsaday khasaare laba dhinaca soo gaaray ayaa jira oo dhinaca dawladda waxaa la sheegaya in khasaare soo gaaray dhinaca kalena dad tahriibayaal ah oo qaarkood laba kamid orama yihiin ayaa dhaawacmay laakiin dadka la xirxiray oo deegaanka waa jiraan tahriibtana wax qarsoon ma aha oo puntland meelo badan baa laga raraa xeelaayo keliya lagama raro mareeraa laga raraa magaalada boose gudaheeda waxaa ku yaalla xasuusyada ugu waaweyn oo taariifka laga raro oo qaarkood ay ku yaaleen saldhigyada dawladda meel agteeda ah marka dawladdu haddii ay rabtay inay taariif joojiso waxay hayd in laga soo bilaabo magaalada boosaaso in wacyigelin la sameeyo xataa ceelaayo haddii la sameeyo in taariif laga raro in dawladdu qaabkan qaab ka wanaagsan ceelaayo taariif baa laga raraa taariifka hala la joojiyo waxayna u arkayaan in ciidamadii puntland oo weliba laleeyahay ciidamadii badda puntland markay qaabka u dhaqmaan
magacaygu waa maxamed maxamuud aadan markii hore waxaan ka imid magaalada muqdisho ciidamadu waxay iga soo qabteen layla halkaas waxaan ku sugnaa aniga laba habeen koox badan ahayn adiga afartan iyo shan ruux soomaali oromo iyo etoobiyaan labadaba waa jirana ilaa iyo adiga saddex boqol oo qof camal oo oromo iyo etoobiyaan wallaahi aniga waxaan safri lahaa saaka alasaydi xagee ku socotay magaalada yemen yemen waa kasii gudbi lahaa ilaa iyo sacuudiga aan sii socday magacaagamagacay waa maxamed saciid axmed magaalada boosaasan ka tegi xaabadda dhacaysaan la kulmay waxa isku ridayena ma garanayn iyo cid lagu ridayay